guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle ayaa magaalada muqdisho tababaro ugu furay howlwadeenno ka mid ah hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka gaar ahaan waaxda caafimaadka iyadoo tababarkan lagu baran doono gurmadka degdega ah tababarkan oo socon doona muddo toddoba maalmood ah ayaa waxaa taabagelinaya cisbitaalka madiina iyo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka waxaana ka qayb galay furitaanka tababarka agaasimaha cisbitaalka madiina dhakhaatiir iyo mas-uuliyiin kale doctor cabdulaahi muuse axmed agaasimaha waaxda caafimaadka ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo doctor maxamed burtuqaal agaasimaha cisbitaalka madiina ayaa si wadajira ugu warbixiyey ujeedka tababarka iyo muhiimadiisa mudane guddoomiyaha halkan waxaa diyaar ku ah ku dhowaad toban dhakhtar oo hay-adda u diiwaan gashan dhakhaatiirtaasi runtii waxaa ka go-an in maxaa la yidhaahdaa ay dadkooda iyo waddankooda ay u shaqeeyaan waxaan la soconnaa in dhibaato fara badan ay ka jirto deegaanada waddanka nidaamka caafimaadka ama emergensiga ama xaaladaha deg degaah uu aad iyo aad u adag yahay runtii dhakhaatiirtan waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwo wax badan ka qabta sida aada la socotaan marka dhibaata ay dhacdo deegaanada waddanka ay dhibaata ka dhacdo dadkii uma diyaarsanaa in maxaa la yidhahdaa gurmad ay sameeyaan waxaad arkaysaa qof gubtay oo qaabkii loogu talagalay in loo qaado aan loo qaadayn marka hay-adda mandatekeeda waxaa ka mid a waxaa la yidhahda preparedness ama u diyaargarow inay samayso runtii dhakhaatiirtan waxay qayb weyn ka geysan doonaan mudane guddoomiye u diyaargarowga iyo ka hortagga xaaladaha khatarta ah ama emergensiga ah ee ummadeenna maaragtay soo wajaha waxaan aaminsanahay aqoonta waa la bartaa laakiin waa in lasii faafiya dhakhaatiirta meeshaan joogto waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in dhakhaatiirta kaloo tirada badanoo hay-adda u diiwaan gashan inay sii bari doonaan oo brograamka u noqdo xitaa ninka bajaajka wato ninka transportationka ninka bl ka shaqeynayo iyo ninka dukaanka joogo kulli bulshada o dhan inay taqaano waxaan o dhan si mar kaste oo markaas xaaladda dhacdo qofka ugu dhow uu maaragta adeega u fulin karo inta badan markuu dhibka dhaco boqolkiiba labaatan dad badbaadi laha waxay ku dhintaan neefqabatin waxay ku dhintaan dhiigbax oo la joojin karo dhiiggii la qaban karo waxay ku dhintaan neefqabatooyin ayagoo maaragtay intay maaragtay qaraxii uu meel ku tuuro oo yacni miyir daboolmo oo u baahan bis in maaragtay loo suubiyo c p r-kii iyo position changingii iyo first aidkii loo suubiyo marka dad badanaa ku dhinta marka maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka oo daha furay tababarka ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha in ay ka faa'iidaystaan inta uu socdo waxaan maanta u joognaa runtii arrin aada muhiim u ah oo runtii hay-adda maareynta masiibooyinku muddadii ay jirtay runtii wixii ugu horreeyey oo aan aaminsanahay inay ugu fiicnayn ay tahay inay dhakhaatiirteedii maanta tababar u furto dhakhaatiirtaas oo runtii qaban doonto shaqo weyn oo ah inay iyagu sii tababaraan amay sii kusii shaqeeyaan dadkii kale u adeegi laha usii shaqeeyaan waxaan idinla dardaarmayaa dhakhaatiirta la tababaraaye ka faa'iideysta maalmaha aad joogtaan si fiican uga faa'iideysta waxaa joogta halkaan iga muuqto macalimiin dhakhaatiira oo runtii isbitaalka madiina khayr alaasi ay soo diyaariyeen oo runtii dadka ugu khibradda badnaay magaalada ah haddaad marka arrintaasi aada si wanaagsan u qaataan afar iyo tobankaas maalmood waxaa laga yaabaa naf oo runtii ku bixi laheeday si dacdarro ah in ilaahay qacantiina ku badbaadiyo aada iyo aadaa umahadsantii